loo yaqaano sheekhukaas ka mid ah culummada soomaaliyeed ee sida aadka waddankeena hooya looga yaqaanay shiikha waxau booqasho ku yimid north america balse waxaan rabaa inaan weydiiyo su-aalo aada u fara badan marka hore waxaan rabay sheikh kusoo dhawoow minnesota jazaak allah khayr sheikh waxaan rabay inaad warbixin kooban naga siiso maxay ku saabsanayd booqashadan
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد والله البوقشة إذا waxay ku saabsanay jaaliyadaha dibadda ee muslimiinta ah caamatan khaas ahaan ummadda soomaalida inaan maaragtay la kulmo oo aan mawcida iyo wixii waano iyo talo diineed ah inaan siiyo aan ka qayb qaato dadkaas diinka iyo khayrka dadka u sheegayo inaan ka mid noqdo ayaan u imid waana safar gaaban safardaas gaabanna markay i dhammaato insha allahu tacaala waxaan ku laabanayaa meeshii aan ka imid oo kenya ah insha allahu tacaala sheekhukaas aada baa umahadsan tahay inta aada gobolka minnesota aada joogtay waxaad jiraan in aada muxaadarooyin aada u fara badan aada ka jeedisay masaajida dhammaan masaajidada gobolkan marka see u aragtaa dadka muslimiinta ee ku nool gobolkan
runtii dadka gobolkan aan ugu imid khaasatan magaaladan ee gobolka minnesoto waa dad aan khayr badan ku tuhmaayo oo ummadda soomaaliyeed khayr fara badan baan ku tuhmayaa sababta masjid kasta kulligii way soo camirayeen wax buuq iyo shidana kuma arag khayrka inta la sheegayana dad u dhega nugul ay ila muuqdeen insha allahu tacaala dad wanaagsan inay yihiin baan u rajaynayaa ilaahayna mawcidada uu ku anfaco labadeena dhinacba uu nagu anfaco insha allahu tacaala sheekhukaas intaad ku sugneed gobolkani masaajidada waxaa jira muxaadarooyin badan inaad ku qabatay waxaa kamid a muxaadarooyin aad ku qabatay masaajidka shaafici inaan ka qayb galay su-aalaha dadka ay ku weydiinayeen waxay u badnaayeen xaaladda dalka maanta ka jirta marka xaaladda maanta dalka ee ka jirta sheikh ahaan adigu sidee baad u aragtaa
horta runtii waxaan jeclaan lahaa inaan meeshaas haddii aad ii ogolaato xoogaa inaan ku hakado waxa ugu badan oon ka hadlayay waa xaaladda dalka soomaaliya waxa ka jiro ayaa ugu badana waxaan dadka kala hadlayay anoo xaaladda ay ku nool yihiinna wax ka ishaarayay oo dhulka ay joogaan siay dadka ula noolaan lahaayeen na wax ka ishaarayay laakiin waxay ahayd horta waa nasiixo diinkuna nasiixo wey maxaa yeele xadiidkii jariir ibni cabdillaahi nabigeena caleyhi salaatu wasalaam uu ka wariyey wuxuu noo sheegay inuu nabiga beeco kula galay inuu u naseexeeyo qof kastoo muslima wuxuu yihi baayactu nabiy sala allahu caley wasalam calaa iqaamati asalaa wa iitaa'i zakaa wanusxi likulli muslimin inuu salaadii iyo zakadii markuu sheegay dabadeed oo cahdigii iyo ballanta kula galay wuxuu haddana heshiis kula galay inuu u naseexeeyo nasiixadana waa diinta dadka muslimiinta ay leeyihiin isku naseexeeyaan marka min baabi nasiixa ayaan u jeediyey haddana dadkii dhegaysanayo baabu nasiixa ayaan ugu soo gudbinayaa kelimadan oo nasiixada ah weliba khaasatan dadka soomaalida ee muslimiinta ee walaalahaya oo dhulka soomaaliya joogo baa nasiixadaan usoo gudbinaya fi-aadkooda kala duwan inta atraafta ishaysato oo iska soo horjeedo ayaa nasiixadaydan aan u gudbinayaa anoo nafteeda ka bilaabay waxawy midda koowaad maadaama nasiixo ay tahay waxaan walaalaha dhammaan hubaysan ee kooxaha isku haysta soomaaliya u sheegayaa waxa ay ku jiraan inay fitan tahay sidaas darteed baan walaalaha meeshan joogana u sheegay waxa soomaaliya ka socda inay fitan yihiin inaanan la mushaarakeyn oo laga qayb qaadan qoladii fitnadaa ka qayb qaadanaysay oo dad muslima oo isdilayo ka qayb qaadanayeen inay joojiyaan arrintaas ayaa ugu weyn fitantana nabiga calayhi salaatu wasalaam nasaaix fara badan buu ka baxshay nasiixooyinkiisa waxaa ka mid ahaa xataa waktiga ay fitanku jiro inaanan yacni munkarka aada suulinayso hadduu munkar ka weyn isku bedelayo inaadan laga qayb qaadanin muslimiin isdilayso inaadan odhanin seef baa wax ku suulinaya haddaadan awood dadka ku muquunisa aadan lahayn waxaa la mid a xadiidka ee maaragtay abu dar oo nabiga ka wariyay calayhi salaatu wasalaam ou yihi kayfa bika waqatlun yusiibu nnaasa xataa taqriqa xijaarat zayti bidami xaalkaagu soo noqonaya markii dadka ay islaayaan oo xijaarat zayd waa meel madiine ka mid ah dhiigga ou daato qulqulo markaasuu yidhi maa khaana allahu lii wa rasuuluh allahi rasuulka waxay ii dooraan ayaan samaynaya xadiidku uu dheeraa markuu nebigu ku yidhi ilxaq biman anta minhu dadkaad ka mid tahay aad iskaga teg fitnada ka dhex bax ayuu wuxuu ku yidhi yaa rasuula allah hadalka danta meesha aan kalaya waa taas wey yaa rasuula allah afalaa aakhudu bisayfii fa adribu bihi man facala dalik mar haddii dadkayba muslimiinta la laynayo dhiiggooda u daadanayo seeftayda intaan qaato maan dadka sidaa samaynayo aan la dagaalamo hadalkaasuu maaragtay saxaabiga oo nabiga weydiistay nabigeenna calayhi salaatu wasalaam wuxuu ugu jawaabay shaaragta alqawma idan waad kala qayb qaadata dadkii baad kala qayb qaadata waxaad leedahay munkaraan zuulinaya munkarkiiu ka qayb qaatay marka inay u gartaan inay munkar tahay oo munkarkoo lasii ziyaadiyay ay tahay muslimiinta isdilayso magac kastaba ha sheegteen nabiguna uu faray calayhi salaatu wasalaam xadiid abu daawuud ibni maaja tirmidi imaam axmed xadiid abi muusa nabigeenna uu faray salawaatu ullahi wasalaamu calayhi waqtiga fitanka la joogo kasiruu fiiha qisiyakum waqaticuu fiiha awtaarakum waalzimuu fiiha ajwaafa buyuutikum wakunuu kabni aadam qaansooyinkiina jajabiya witriga xarigga ku xihan gooya guryihiini laazima oo fadhiya haddii gurigaaga lagugu yimaadana ina aadankii la diloo kaleeto dulmiga lagu dila noqo marka walaalaha waxaan leeyahay kow fitanaad ku jirtaana ogaada muslim muslim dilo waa fitan wey fitnadan in laga fariisto risaalada aan north americana aan keenay horeyna u jirto culummada kaga hadli jireen anna aan sii xoojiyey haddana walaalahayga idhegaysanaya aan u sheegayo soomaali gudaheeda ku jiro jamiic alfi-aad nin qof muslima qof kaloo muslima dhiiggiisa uma banaana waqtulfitanaana lagu jiraa in laga tago waxaan leeyahay nasiixada waxaan ka bilaabayaa xukuumaddaan ka bilaabaya maadaama iyada magac xukuumada ay wadatay iyo dowlad waxaan leeyahay shacabkiina u naxariista waxa qaxayo waxa maarata barakacayo dadka dhimanayo waxa la dhaawacayo waa shacabkiinii wey u naxariista baan leeyahay dadka mucaaradka idinku ahna qaabab badan oo loola xaalaa jire aan dagaal ahayne qaabab badan oo loola xaali karaa jira ula xaala kii mansabkugu haysto mansabkii wax ka sii dowladda soomaaliyeed fi-a gooniya ma lehe shacabka soomaaliyed ee ummadda soomaalida iskale kii xoolo aad ku qancin karta xoola ku qanci dowlad baa tahay dhaqaala ilaahay ku siiyey wax ku qanci kii aad mabda' ku qanacsan mabda ahaan iyo caqli dad culamaahu ahlu cilmiga inta loo raadiyo ha lagu qanciyo taas waxaan leeyahay xukuumadda shacabkeeda ha u naxdo dadka mucaaradka dawaa'iftooda kala duwan waxaan leeyahay walaalayaal idinkana shacabkiina u naxariista waxaan leeyahay waxaan xusuusinayaa xadiidka nabiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam uu leeyahay alraaximuuna yarxamuhum araxmaan yarxamu man fi lardi yarxamkum man fi samaa dadka naxariisto oo khalqiga u naxariisto allihii raxmaanka u naxariisto marka dadka ardada jooga u naxariista allah baa idinka idiin naxariisanaya raxmadda ayaan farayaa waxaan leeyahay walaalayaal mucaaradka nin kastaba ha noqdee waxa dhimanayo oo dilayso oo meesha ku baaba'ayo oo barakacayo waa qof muslima qofkaa muslimkaa walaalayaaloo shacabka masaakiinta u naxa oo xabadaha la tuurayo yaanan laga tuurin shacabka meesha uu degan yahay shacabka meesha uu degan yahay yaan laga ridin maxaa yeelay yacni dadka aada la dagaalamaysaan meeshaasay xabadda kusoo hoobinayaan xaafadaasna waa burburaysaa suuqyada ay dadka ku ganacsadaan yaan xabadaha laga tuurin dadka mucaaradka mujtamacayna u naxaan maxaa yeelay in dadka dhexdooda lagu dagaalamo waad ogtihiin nabiyullaahi maxameda loo diiday calayhi salaatu wasalaam isagoo mushrikiin la diriraayo hum aladiina kafaruu wasaduukum cani almasjid alxaraami walhadya mackuufan an yabluga maxila walowlaa rijaalu mu'minuuna wanisaaءu mu'minaatu lam taclamuuhum an tata'uuhum fatusiibakum minhum macarat bigayri cilmin liyudkhila allahu fii raxmatihi man yashaa low tazayaluu lacadabna aladiina kafaruu aayadaas inay ku dabaqaan nabiyullaahi maxamed sulxu lxudaybiya waxaa looga joojiyey maka inuu qabsado dad muslimiina oo aqliye ah oo rag iyo dumar ducafo ah oo masaakiina oo hijroon waayey oosan nebiga asxaabtiisu garanaynin inay ku dhintaan daraaddeed diido la diidayo ayaa nebiga looga joojiyey xudaybiya inuu waqtigeedii oo dagaal galo heshiis ay saxaabada dhibsanayeen laakiin ilaahay fatxi uu ku tilmaamay ay u aqbaleen marka waxaan leeyahay walaalayaalow yaana shucuubta dhexdeeda laga dagaalamay waxaan quwaadka ajnabigaa ee leh nabadaan ilaalinaynaa ayagana waxaan gaarsiinaya yani waxaan leeyahay dadka ammaanka waxaan gaarsiinaya yani waxaan leeyahay dadka ammaanka inay ilaaliyaan haddii magacaas ammaan ay wateen inaysan qofka mucaaradkaa markuu xabad soo tuuro boqol xabadood shacabkii inuu ku laayay yousan sabab ugu noqonin maxaa yeele waxa suuqyadoodii uu xujajabinayo hadduu suuqa ninkan khaldamay uu kasoo tuuro adigana ay mucaaradkii nabadaan ilaalinayna yani quwaadkii nabadaan ilaalinayna odhanayay ay labaatan ugu jawaabaan ma nabad bay ka shaqeeyeen mise dhibaatay ka shaqeeyeen dad bay barakiciyeen suuqyadii bay baabi'iyeen dhib badanay geysanayaan ayagana waxaan leenahay magaca dawladda ay ku hoos yimaadaan ay dawladda ilaalinayaan dawladda iyo ayaguba inay shacabka ay leeyihiin ay maaragtay u naxariistaan baa la rabaa oo aynan shacabkaasi suuqyadoodii iyo guryahoodii aan lagu duduminin waxa dhimanaya dadkii masaakiinta ahaa weeye ninkii la dagaalamayay ma dhimanayo marka waxa weeyaan dagaalada haddaad israbtaan shacabka ka dhexbaxo banaanka iskugu tagay isku laaya laakiin shacabka gudihiisa yaanan isku laynin waxaan leeyahay marka nasiixadayda jamiicu lfi'aad waan la hadlaya kuwa dhexdooda iska dilaya oo mucaaradka laftiisa isdilaya waxaan leeyahay qofkaad dilaysa waa qof muslima yaan la isdilay shabaabka iyo dhallinyarada waxaan u jeedinayaa shabaab markaan leeyahay ma aha uma jeedo magaca shabaabka ururka la baxay dhallinyarada soomaaliyeed baan ka hadlaya muslimiinta ah dhallinyarada ama cid kastoo muslima ha ogaado ama urur ha sheegto urur magaciisa ku dagaalamo ama ha sheegto maxaa la yidhaahdaa maxaa la yidha guddoomiye nin madax u ah ha u dagaalamee inaysan berrito uusan ku difaacayno dembigaada adigu leedahay ha ogaada baan leeyahay waxaan xusuusanayaa athar alimaam albayhaqi oo warinayo ayman ibnu khuraymin oo ka warinayo marwaan ibnu xakama wuxuu ku yidhi ayman isagoo la hadlayou yidhi maadna raacididoo dagaalka noo raacididoo nala gashid muslimiintii baa isdilaysa waqtigaasi waa waqtigii bani umaya yani maaragtay marwaan ibnu xakam ninkii bani umaya soo nooleeyey weye maaragtay dowladdoodii markaasuu ayman hadal fiican ku yidhi oo yidhi ina abii wa camii shahidaa badra wa inahumaa cahida ilaya anla uqaatila axada yaquulu laa ilaha ila allah aabbahay iyo wuxuu yidhi adeerkay saxaabadii beder ka qayb gashay bay ahaayeen waxay ii dardaarmeen inaanan qof laa ilaaha ila allah muxamadun rasuulullah le inaanan dilin ayay ii ballanqaadeen ayay igula dardaarmeen markaasuu ku yidhi marwaan ibnu xakam fain anta ji'tanii bibara'atin min annaari qataltu macak haddaad iila timaado naarta berri inaan ka badbaadayo waa ku raacaya muslimiintan waa kula dilaya haddaadan iila imaan kaa ku raaci maayo wey marka waxaan leeyahay arrintaas qof laa ilaaha ila allah muxamadun rasuulullah leh qofna dilkiisa uma banaano weya markaasuu hadal aada u qiimo badan uu ku yidhi markuu marwaan iga tagiiro iska cayrshay ayuu hadal shicir jeediyo yidhi walastu biqaatilin rajulan yusallii calaa sulطaani aakhara min qurayshin lahu sulطaanuhu wacalaya ihmii macaada allahi min jahlin watayshin aaqtulu musliman min gayri jurmin falaysa binaaficii maa cishtu cayshi wuxuu leeyahay qof muslima oo salaad tukanayo mid dilaayo maahi qof kale madaxtinimadii dartiina ugu dili maayo hadda urur hebel ha guulaysto annaga ururkeenna ha qaalib noqdo yacni baa loo dagaalamaya ma uma samaynaya buuli maxaa yeelay sababtu waxa weeyaan lahu sultaanuhu wa calaya ihmi madaxtinimadii ninkaasa helayo laakiin aniga dembigaygii anuu dusheeda iga saaraya marka macaada allahi min jahlin wa tayshin fudayd caqli fudayd iyo jahli baan ilaahay ka magangelayaa buuli markaasuu yidhi aqtulu musliman min gayri jurmin qof muslima miyaan dembi la-aan dilaya falaysa binaaficii maa cishtu cayshi waxay anfacayo ma aha intaan noolahay nolosheedii anfici mayso qof muslima inaan dembi dembi la-aan aan dilo waxay anfacayaama marka nasiixadaydu waxa weeye maadaama walaalayaal muslimiin isdisho oo dagaalantaa diinteenna ay u taqaano fitan inay tahay saxaabaduna ay ka wada fogaan jireen iyo da- salafkeennii annagoo aan ka fogaano ayaan maaragtay nasiixadayda leeyahay uma dhallinyarada waxaan leeyahay maadada la yidhaahdo oo isqarxinta dadka isqarxiyo nasiixo khaasaan siinaya waxaad ogaataa qofyow waxaad dhici karta inta is maxaad ismiinayso inaad tiraahdo cadow baa la diriraya oo adiga keligaa ku dhimataa dhici karayso keligaa inaad ku dhimato wada waxba cidna aadan waxba gaarsiin marka axaadiis aad u tiro badan ayuu nabiyullaahi maxamed calayhi salaatu wasalaam ayuu noo sheegay marka walaalaha haddaan loo sheegin nusuustaas waan xusuusinaya xadiid imaamu lbukhaari fii saxiixihi ku sugan imaamu axmed can thaabit ibni qays thaabit ibni daxaak radia allahu canhu wuxuu leeyay qaala rasuulu llahi sal alla alay wasalam man qatala nafsahu bixadiidatin cudiba biha fii naari jahannam qofka naftiisa hub ku dilo xadiida wax kastay noqon karta waa lagu cadaabaa maalinta qiyaamaha naarta jahannama riwaayada imaam axmed waxaa weye man qatala nafsahu bishayin cudiba bihi yowma alqiyaama shay wuxuu doona ha noqdaa isku dilo haddaad naftaada inaad goyso sabab u noqoto waxaa weye axaadiista waa axaadiis mutawaatira allahna uu leeyahay walaa taqtuluu anfusakum naftiina ha dilina walaalayaalow arrintaasi waxa weeye wax bannaan ma aha qofka inuusan isqarxinin uusan isagu isdilin ayaa la rabaa haddii kale waxa weeyaan masaa'ibkaas qiyaamaha ayuu la kulmayaa axaadiidtana aaday u baran tahay u badan tahay nusuusta ka hadlayso aaday u tiro badan tahay culammada ahlu sunnahana marna ma ay ogola raallina kama noqdaan in maaragtay qofka uu isqarxiyo ee zamankeenna joogtay way diideen marka walaal aniga maadaama aad arrintaa i weydiisay ka nasiixa fi'aadkaas mukhtalifka guud ahaan dhammaantood meesha isku haysto horta waxaan leeyahay u naxariista shacabka dadka masaakiinta dadka masaakiinta magaaladooda kusoo celiya ammaan iyo heshiis sameeya ummad soomaaliyeed dagaal waa kasoo daashay ogaada weliba dadka maanta dagaalamaya waxay wataan ama dowlad ha sheegteen ama ha sheegteen xisbul islaam ama ha sheegteen shabaab ama ahlu sunna waljamaaca magac la yidhahda ha sheegteene magacyadaa la sheegtay magac diineedoo nin walba wataa magac diineedoo wataa waxaad ogaataan hogaamiye kooxeedyadii hore maanta waxa bedelay waa idinka wey hambadii ka soo hartay qabyaaladii lagu dagaalamay iyo maaragtay hogaamiye kooxeedyadii hambadoodii inaa israacinaysaan ogaada shacabka kasoo haray u naxariista haddaad raxmad rabtaan ilahay inuu idin naxariisto haddaad rabtaan dadka u naxariista maxaa yeelay yacni rifqiga iyo dabacsanaantu nabigu wuxuu yidhi maa khaalada alrifqu maa khaalada shan ilaa zaano waalcunfu maa khaalada shan ilaa shaana cunfiga iyo ad adeeg wax ma taree walaalayaalow hadday diin ay tahay arrinta diinka ilaahay wuxuu leeyahay markay dadku diin isku qabsadaan wama اkhtalaftum fiihi min shayin faxukmuhu ila اllah fain tanaasactum fii shayin faruduuhu ila اllahi wاrasuul in kuntum tu'minuuna biاllahi walyowm alaakhir waxaa isku haystaan hadday diin tahay inaa isdishaan ma keenayse wada fadhiista wada hadla dadka ahlucilmiga ama caalamka culummada waaweyn u yeerta soomaali haddaadna isqancin karin caalamulislaami uga yeerta isqanciya oo diin ku wada hadla hadday dana tahayna soomaali dowladdeedu waa idinka badan tahe danaysi hadduu yahay walaalow ku heshiiya dowladdaas iyo ummadnimadaas ummaddaasna ha la badbaadiyo ilaahayna uga naxariista kelimadeedu walaal intaasaan maarata ujeedin lahaa waxaa ii soo haray shacabka shacabka gudaha ku jiraahe waxaan leeyahay ha sabreen ha iska dulqaateen yacni dhibkooda ha ku sabreen ha u istaageen dad waxgarad kama dhammaanine ayaga laftooda ha ka hortageen dadka ha la hadleen mucaaradka ha yidhahdeen naga daayo dhibaatadan dowladda ha yidhahdeen naga daayo dhibaatadan ciidamada aj- ajnabiga dhibaatada naga daaya ha yidhaahdeen ha is urursadeen kelimadoodana ha muujiyaan dhibkan si looga daayo ha hadleen ha hadleen yaynan aamusin qolana yaysan taageerin waxaan leeyahay shacabku qolana ha taageerina oo waxa ishaysta ah leanna haddaad taageertaan fitankaa ka qayb qaadanaysa dadka dibadda joogo ee hadda magaaladan jooga iyo dadkeeda uu ka mid yahay ayagana nasiixadeeda waxaa weeye walaalayaalow dabkaa hurayo dabyaa lagu dari lacagtiinaa lagu dagaalamaa taladiinna idaacadaha aad ka hadashaan baa lagu dagaalamaa aniga waxaa weeye yacni dadka idaacadaha iyo suuradaha in laga qaado diyaarka u ah ma ahayn laakiin maslaxadda soomaaliyeed inay kelimadeeda gaarta baan maanta meeshaan u fadhiistay oo kelimadaa usoo jeedinaya ilaahay subxaana wa tacaalana waxaan weydiinaya kelimadaas anigana inugu anfaco walaalahayga dhagaysanaya meel kasta joogana inuu ku anfaco dibad iyo gudaba waxaan leeyahay marka dadka dibadow ha ka qayb qaadanin oo lacagtiina ha kala qayb qaadanin ra'yigiina ha kala qayb qaadanin yani maaragtay taageeradiina afka xataa hakala ha kaga qayb qaadanin dabkaas haddaad damin kartaan damiya waxgaradaa tihiin inta is urursataan maraykan ha joogeen canada ha joogeen yurub ha kala joogeen beled kasto inta guddiyo samaysataan dabkaa baxaya sidii loo damin lahaa ha laga shaqeeyo yacni rag iyo dumar iyo cuqaal dhallinyaro odayaal cid walba kulligii waxaa looga baahan yahay iyo siyaasiyiin iyo waxay doonay ganacsato waxaa laga doonaya culamaa u diin inta la iskaashado ayadoo maqsadka uya dabka damaya inuu in laga shaqeeyo ha ka shaqeeyaan baan leeyahay marka aniga naseexadeydii kelimadaas sababtaan u imid markaa i weydiisay